madaxda dowladda federaalka ah oon had iyo jeerna si furan uga wada hadlaynin waxaad moodaa in ay ku dhaqmayaan ama ay wax ku maamulayaan rabitaankooda iyo sida iyaga markaa ay rabaan iyo sida u muuqata ee ayna saaraynin cabirka iyo aragtida waddanku waa waddan noocee waddanka la maamulayahay dhaqankiisu muxuu yahay xagee buu soo maray boogaha soomaalida dhexdooda yaallaay waa kuwa noocee ah maxaa lagu ilaalin karaa inay intaasi ka maqan tahay waad moodaa oo aysan ahayn miday u muuqatay iyaga rabitaankooda inay noocaa maanta ay ku noqonayso soomaaliya way ka duwan tahay wax ay qof iyo laba qof iyo saddex qof xukumi karaan maanta looma qaadan karo dowladaha dimuqraadiga iyo dowladaha waaweyn caalamka iyo qaabkay ku dhisan yihiin dhul wada booga oo wada cadaya oo wada danqanaya laguma maamuli karayo waxaanaan arki jiray iyo rabitaankaaga waxay u baahan tahay in lagu maamulo kugusan iyo kugusan iyo walaalow maxaa jira iyo see waxu jiraan iyo waxaan maxaan wax ka qabanaa taasaa soomaaliya lagu maamuli karayo maanta sidanaan rabaayo sidanaan maamuli jiray laguma maamuli karayo sidaa daraaddeed waxaan aada u soo boorinayaa golaha oon saaxiibaday madaxdooda ka codsanayaa in waxyaabaha la falanqaynayo lagu daro xaaladda dhabta ee waddanku meesha uu ku jiro iyo sidaay tahay waxaad moodaa waddanku hayadihii dowladda inuu burbur badan ku yimid xisaabtan la-aan inay jirto baarlamaankii baan arkaynaa meesha uu marayo oo hogaankiisii iyo nooca loo bedelayo sida lagu bedelay siday noqonayso la doonayo inuu u noqdo cidda la xisaabtamayso golaha fulinta inay baarlamaanka iyago rabaan inay la xisaabtamaan oo shaqadii baarlamaanku ay meesha ka baxday xeergaalintii iyo garsoorkii baad arkaysaan iyo cadaaladii meesha ay marayso iyo qaabka dhaqanka uu yahay iyo cidda la keeniyo sida loo keenayo hadda soomaaliya inay qofkii qof dila la dilo oo qisaas ay dhacdaay waa shay diina saaxiibada beesha caalamka niman ka mida yimid waxay dhahen waxaan doonaynaa falalka dilka in la joojiyo waxaan ku yidhi annaga ilaahay wuxuu leey walakum filqisaas xayaati ya ulil albaab magaalada kismaayo ee saaka joogno markay sideed nin oo isku jufo ah ay laba nin intay soo qaaday si kimila fagaalo ugu dishay ee intii maxkamadda ciidanka loo saaray la toogtay maanta wuxuu gaarayaa qofku inuu qofka kale waxa uu ka qistanayo qoriga intuu dhiga la feertamo sababtoo ilaahay markuu leeyahay qisaasta nolol baa idinku jirta waxa weeyaan dee qofna kama tallaabsado meydkiisa qofku wuu ka istaagayaa laakiin markaan anugu idhaahdo sharcigan dilka ama fulin karayo saaxiibada beesha caalamka warkay ii keenayaan aan idhaahdo ama baasaboor dowlad heblaad haysataayo meesha aad baasaboorkeeda haysata falka dilka lagama ogola oo aan idhaahdo waayo dee waxma tooganayo maxaa diidaya markaa kii shabaabka ah ee naasahableed wax ku qarxiyey iyo kii wax dilay iyo kii wax sameeyey inay ku jiraan idanka shabaabkii maanta in jubbaland lagu qabto qisaas dil lagu xukumo maruu rabo laakiin xamar in lagu hayo wuu rabo sababtoo wuu noolaanayaa birina si kale kusoo bixi karaya dilkuna wuu iska fududaanaya waddankan wuxuu u baahan yahay in lagu dhaqo waxa isagu uu ku kala badbaadi karayo laakiin xeer waariga oo meel laga keeno waddankan laguma maamuli karayo beel caalam iyo saaxiibkay keetinna soomaaliya waxay maanta ku noolaan karta maoga dhabteedana kama sheegi karayo waxaa laga fakera markaa mas-uuliyadda soomaalidu ha qaadato dalkan iyo dadkan badbaadadiisu waxay tahay iyo qaabkay tahay dib ha loogu noqdo hala fiiriyo garsoorka iyo hay-adihii baarlamaanka iyo kulligood in la yidhaahdo dowladdii federaalka kana sidanay tiri kanaa sidanay tiri waxba iyadana wax meesha ku jira asal ahaan maaha haddaan maanta isu mujaamalayno oon been isugu sheegno oon wax fiican isugu sheeg sheegno berina aan la kala noqono waddankuna uu burburo intii joogi jirtana way joogi qaxiyo burburra wuu iman shabaabna wuu joogaay waddankan ilaahay baa nagula xisaabtamaya aan si dhabana uga hadalno madaxda xukuumadda federaalka ah hadday dhibsanayaan golahan waa dastuuri qodobada konton konton iyo laba intaasaa odon ceeb maaha dhibaato maaha hadday xisaab dhibsanayaan in lala xisaabtamo mas-uuliyadday culayska waddanku annagay nagu dhacaysaa maanta deeqaha caalamku bixiyaa la bixiyaa dhaqaalaa jirta midooda yurub iyo u n iyo cid waliba way bixisaa dowladaha bixiyo midkaasha boorsooyin ku qaada waxay dowladdu ka hadlaysaa markuu prime minister ku hadlayo wuxuu leeyahay mushaharkii shaqaalaha dowladda iyo ciidamadii iyo xildhibaanadii iyo golin wasiirada wax wala mushaara waanu bixinay kuwa isteedyada joogaa iyagu ma ajnada ma jarmalba xaggey ka yimaadeen dowladda soomaaliyeed ee dadkan mas-uulka ka ama ku jiraan miya mise haddii xaaf iyo cabdulagaas iyo waari iyo ay mas-uul ka yihiin waa dad kale dowladduba waxay xukuntaa markaa xafiisyada dowladda xamar yaalla iyo xildhibaanada xamar jooga iyo golaha wasiira maanta baarlamaanka jubbaland shantii bilooda lasoo dhaafay mushaar muuna arag golaha wasiirna warkooda iskada waxaan qabaa kuwa kalena marka laga reebo puntland waxoogaan yaro dhaqaalo dhaanta inay sidaasoo kale wada yihiin ama kasii daran yihiin waayo markaa cidda laga qaadaya waayo cidda wax la weydiinayaa waayo dowladnimada cidda lagu watanayaa waayo
anuu dadkii ugu horreeyey oo carta ka shaqeeyay baan ahaa runtii wax badanna ka qabtay in shirkaasi qabsoomo haddana shirkii afar iyo tobnaad buu ahaa kii ugu dambeeyey oo aan qabtay aniga oo isoo maray wuxuu ahaa kii galmudug iyo hal sunna oo siddeed bilood ka hor ahaa waxaan is lahaa intaas odagaagii soo maray tanba haddaad qabatay oo aada u dhib badnayd waxaa lagu odhan doonaa waa mahadsanta wax igu tankii qof iyo adoo ma hayo dowladdii federaalka ayadoo guushaa horteeda ugu soo hooyey inta la soo qaaday madaxtooyada lagu saxeexay oo laysla tegay dhuusamareeb oo wax walba loo xafladeeyey waxay ugu bedeleen xalku inuu baxaa kelimad la yidhaahdo waxay noqotay halhayska madaxda federaalka waxaa weeye xaaf inuu baxa waayo walada xaggee aada odagu waa kii dadka soo dhaweeyey y wakti dambe u tartamaa uma xarin intii yaray oo maaragtay uu ku goobti wataa intii odhan lahaa war bal wixii ku haray waktiga kan isaga meeshaan isaga sii dhumayso aada iyo aada bay nasiib darradu tahay habaxa haddii arrintu ay kusoo maaragtay kusoo foorsatay calaa kulli xaal soomaaliya dib u heshiisiin waa u baahan tahay laakiin dib u heshiisiin ma dhammaato waana in ay dib u heshiisiinta meel kasta iyo labadii wada socotaaba labadii ay heshiisiin karta in heshiisiso heshiisiinta waxay ku timaadaa labada qof oo la heshiisiinayo haddii midkood samro waxbaa ka hagaaga haddii midna samri waayana waxba kama hagaagaan waa waxa halkaan la gaarsiiye weeyaan waxa kale oo hadda waktigan la maraayo raggii hore aada uga hadlay waxaa ugu horreeya matalan dastuurka oo kale labaatankii sano oo lasoo dhaafay dastuur baa la sameynaya labadii biloodba mar baa nibaashi la tagaa mar nairobi baa la tagaa mar meel kalaa la tagaa hataa xamar kuma ansaxo weligii shir dastuurka looga hadlaayo xamarka uma qaban waxaan la yaabay mar walba meesha ugu sokayso lagu qabtaa waa waa nairobi then nibasha then kasumu halkaasuu sii socdaa wax la yaabla waayo markaa dastuurkaas anuu qora dhammayn doonta anu garan maayo una malayn maayo inu dhammaanayo sida soo socota oon u jeedo ma dhammaanayo marka jeer inta loo yaro soomaaliya war tobanka qodobo differenska u dhexeeya kii lixda ka iyo midkaan bal eega intaa keliya u baahanya wuxuusan u baahnayn mid switzerlanda wuxuusan u baahnayn mid jermala wuxuusan u baahnayn okay adduunka see federalismka federalismka waa soo kordhay wax kale meesha ma soo kordhay see laga yeelaa federalismka intaa unbuu u baahan yahay wax weyn oo tiro badan iyo baarlamaanka cadadiisi wax la mid eh waxuu isku khilaafsan yahay aada bay u yaryihiin dastuur oo dhanna waa sida toban labaatan qodof baa khaasa inta kale adduunkao dhan waa arar iyo wax isku mida iyo diinta iyo nationalismka iyo waxa waxaa weeyaan marka anu waxaan odhan lahaa dastuurkan loo duceeyo si u soo aruuro waxaa ku xiga oo hadda maanta ayto annaga dhibka ugu weynan haystaa waa amniga amni shalay oo waktiga ugu dambeysay saaka laysoo wacay qaali ceelbuur iyo meesha la yidhaahdo matabaan dhexdooda waxaa laga watay lix iyo laba oday waxaa lala aaday ceelbuur oo xaggee la aaday ceelbuur bay aadeen baabuurra shabaab ku gurtay ceelbuur bay la tagay ma laayeen mma wax kaley ka rabaan ama waa laynayaan ama waxaan rabna sameeyay leeyihin markaas annaga fidna la soo galayaan meel kastana waa saas ma aha annaga keliya meel walbay saasta waa laga hadlay annaga waxaan istaatistiis baan samaynay ilaa toban kun oo ciidana oo hubaysan oo indhihii sawirkoodii iyo indhahoodii iyo teleefoonadoodii aan montargalayn oo hayna oo database u samayn toban kun oo ciidana oon hub rabin laakiin rabo ammunition iyo logistically iyo mushaar dilo xerka intaa annagu haysana ayaa odayaashaydii shacabkaygii shabaabka inta ugaashada xooda waxaas waxaa u sababa hadda male awood ma hayno logistic male shidaal male gaadiid male
waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo quruxdaan aan fadhino iyo meesha aan fadhino soomaaliya meeshaasay gaartay toddobaatameyadii halkaasay tagtay halkaasa haddana mar labaad laga keenay waxay markii hore ku burburtay wada tashi la'aan iyo in laga fekeri waayo ama laysu qiri waayo in talada la wada leeyahay oo koox gaaruhu isweyday inay dadka ka caqli badan tahay ka wadanisan tahay ka wanaagsan tahay ka toosan tahay dhallinyaro badanoo halkaan fadhisaa wakhtigaas maba dhalan waa nimanka la baxay golihii kacaanka ayaga waxay la ahayd inay cid walba ka wanaagsan yihiin cid walba ka caqli badan yihiin cid walba ka wadanisan yihiin kala xumadaas iyo ilduufkaas iyo tashila-aantaasa halkaas la geysay afartan sano kadib annagoo weliba intii ka tabar yar oo taladeennu weli ay kala baahsan tahay oo dagaallo qabiil weli jiraan oo diba heshiisiin dhaba aan la samayn ayaa mar labaad haddana gobolka waxaa ka kacay duufaan kale oo geopoliticsaa ka kacay waxaan halis ugu jirnaa inaan ilduuf labaad galno oo aan ku wareerno duufaantan marka labaad kacday oo awoodo milatari iyo awoodo dhaqaalo ay ku tartamayaan khayraadka iyo istaraatiijiyada soomaaliya halka ay ku taal waxaa arrintaas ku jira waddamo derisa waxaa ku jira waddamo gobol waxaa ku jira waddamo caalami ah sababtuna wax kale ma ahee meesha aan ku naal ayaa qasbaysa inay cid walbaahu danaheeda naga waardiyaysato inaan duufaantaas mar labaad aanaan ku ilduufin oo aanan ku dhibaatoobin waxay u baahan tahay inaan taariikhda wax ka baranno oo aan tashanno waa arrin ka weyn koox yaru inay isbiddo inay dadka ka caqli badan tahay ka wadanisan tahay ka toosan tahay ka cilmi badan tahay waa arrin ka weyn mucaarad iyo muxaafid waa arrin ka weyn dawlad federaal iyo maamul goboleed waa arrin u baahan soomaaliyoo dhan shacab iyo dawlad in laga tashado sababta oo haddaan mar labaad qaladkii oo kale aan galno annagoo taladeennuna aysaan tahay tabarteennuna aysaan tahay markaan waxaan halis ugu jirnaa in annagoo fiirinayna waddankeenna iyo khayraadkeenna ayadoo nala ka talagelin la qaato waxaan halis ugu jirnaa dawladnimada iyo calanka aan hoos joogno inaan weyno waxaan halis ugu jirnaa qowmiyadda soomaalinimada in la waayo sidaas daraaddeed khatartanna hortaal ma aha khatar sahlan waa arrin u baahan inaan isweydiinno su'aalo muhiim ah waa maxay danta soomaalida annagu qaranka soomaaliya haddaan nahay horta danteennu maxay tahay ama si kale haddii loo yidhaha national interest maxaan leenahay maxaan deriska ka leenahay maxaan gobolka ka leenahay maxaan caalamka kaleenahay oo aan qeexno danteenna adduunka saaxiibtinimo iyo qaraabo iyo sida guddoomiyuhu u sheegay xidid laguma joogo waxaa lagu joogaa dan annagu horta waa inaan isu sheegno iskana dhaadhicino danta aan leenahay haddaan soomaali nahay meeshaan aan ku naallo adduunka ilaahay nagu beeray maxaa danahoon leenahoon ku badbaadnaa kuna horumarnaa waa inaan isweydiinnaa yaa saaxib noo ah ilaa keligeen ma noolaa karno yaa saaxib noo ah yaa xulafo noo ah yaan dan wadaagnaa xaggee danteennu ku jirtaa mid dhaqaale mid siyaasadeed mid amni waxaa la yidhi ama buur ahaw ama buur ku tiirsanaaw waryaan isgarabsannaa oo danteenna iyo dantoodu isla jaan qaadi kartaa waa inaan isweydiinnaa istaraatiijiyada aan qaadanayno iyo tillaabooyinka aan qaadayno si aan dantaas ku gaarnaa maxay tahay mudana guddoomiye arrintaas waxay u baahan tahay marka in dad khubaraa dad ballaaran dad sidan u sheegay crosskatiina inay wax iska weydiiyaan sidaasaa taladeennuna ku soo aruuraysaa taageerada iyo niyadda shacibkana aan ku helaynaa xataa markaan intaas samayno wax garanti uhu ma jiraan inaan jidka saxaa aan helayno laakiin ugu yaraan annagoo isku raalli ah ayaan go'aamo aan raalli isaga nahay ayaan qaadanaynaa soomaalida waxay ku maamaahdaa wixii laysku og yahay hadday ceeb keenaan canaan ma keenaan waa mahadsantihiin